kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kaliya barnaamijkeennii martida mikrofoonka toddobaadkana barnaamijka waxaa marti igu ah injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow afhayeenkii hore ee madaxtooyada soomaaliya oo haatan ku sugan dalka imaaraadka injineer yariisow ayaan ka wareysanaya xaaladda siyaasadeed ee dalka soomaaliya iyadoo haatanna la sugayo in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub ugu horeyn injineer yariisow kusoo dhowo barnaamijka martida mikrofoonka idaacadda v o a cabdicasiis aada iyo aad ayaad umahadsan tahay waa tahay waxaan la soconnaa in madaxweynaha soomaaliya laga dhor sugayo in uu dhowaan ku dhawaaqo ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya adigu waxaad ahayd qof gudaha ku jira oo la socda qaabka marka lasoo xulayo ra-iisul wasaare madaxweynuhu uu la tashiyada sameynayo qaabka uu sameeyo marka bal waxaan doonaya inaad nala wadaagtid xogtaad ka warhaysid xubnaha u tartamaya inay jagadan ra-iisul wasaaraha soomaaliya noqdaan bismillahi raxmaan raxiim cabdicasiis aada iyo aad baad umahadsan tahay waa sidaad u sheegtay marxaladda siyaasadda soomaaliya qof kastoo soomaaliya waxaa moodaa inuu aada uga dhor sugayo shaksiga uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud u dooranayo inuu noqdo ra-iisul wasaarihii saddexaad arrintaas iyada ahna waxa waa saa u sheegtay nidaamku waxa uu yahay mar walbaba madaxweynuhu wuxuu haystaa mandate oo u siiyey dastuurka in uu soo xulo ra-iisul wasaare isagoo eegaya in shaksiga uu soo xulayo uu yahay shaksi ka bixi kara hawsha isagoo eegaya shaksiga uu xulayo inuu yahay shaksi xagga awood qaybsiga ama power sharinka wax la yidhaahdo iyo isagoo ka eegaya bacdimaa laba ra-iisul wasaare oo lasoo shaqeeya hadda in uu ra-iisul wasaarahan uu noqdo ra-iisul wasaare ay aadna u wada shaqeyn karaan howlaha culus ee hor yaalla oo muddada sanadka iyo barka ahna dardar gelin kara marka runtii waa process runtii maaragtay dhibkiisii leh waana u garaabeynaa madaxweynaha inta haddaan ognahayna waxa ay tahay in wadatashiyo uu la wadayay xildhibaanada soomaaliyeed iyo madax dhaqameedyada ama maamulada dalka ka jira oo runtii muhiim u ah in madaxweynuhu ay ku taageeraan shaksi kasta oo uu soo xulo waad la socotaa oo horey ra-iisul wasaarayaasha lasoo wada xulay intooda badan waxay u badnaayeen kuwo aan horey siyaasadana ugu jirin ama wasiirna usoo noqon ama horey xil noocaas oo kalea soo qaban laakiin hadda waxaad moodaa in la hadal hayo dadkii horey usoo shaqeeyey khibradii leh bacdamaa waqtigu yaryahayna lais oran karo iyagii ayaa durbaba dedejin karaa howlaha deg dega ah ee loo baahanya marka waxaan ku rajo weynahay in qofka soo xulaha u noqdo qof khibrad leh qof runtii sameyn kara muxuu ahaa national unity wax loo yaqaano wa tahay marka kasakow wada tashiyada uu la samaynayo xildhibaanada iyo maamulada dalka ka jira shakhsiyaadka iyagu danaynaya in ay ra-iisul wasaare noqdaan xiriir noocee buu madaxweynuhu la samaynaya ma taleefonkay ku wada hadlayaan ma qaab electronic oo email ahaan bay ku wada hadlayaan bal waxaad iiga warantaa maadaamaad gudahaad ku jirtayd oo madaxweyneyaal iyo ra-iisul wasaareel bala soo shaqaysay qaabka marka lasoo xulaya uu madaxweynuhu ula xiriiro shakhsiyaadka jagadan danaynaya runtii labadii horeba waxaa moodaa in madaxweynuhu uu process runtii dheeraa uu maaragtay marsiiyey dadkii iyaga doonayay inay ra-iisul wasaarayaal noqdaan oo uu xitaa heer sida hay-adaha caalamiga marka la qaadanayo interviewna la marsiiyey laga codsaday c v-yadooda iyo inay soo gudbiyaan kadibna uu discussion dheer la qaadanayay face to face ama weji ka weji oo runtii uu eegayey bacdama isaga la siiyey mandate in vishinkiisii qofkii fulin lahaa oo la shaqayn lahaa si uu usoo xusho runtii labadii jeerba waxaa dhacday waxay ahayd inuu waraysiyana la samaystay kadibna maaragtay process aada u dheeraa hadda bacdama in ishana lagu wada hayo madaxweynuhuna ballan qaaday inuu dedejinayo caalamkana ay sugayaan in hawshii aysan hakan waktigu aada buu kolley ugu yaryahay marka ma garan karo in uu dadki interview uu one by one ama ula yeelanayo in kale marka ma joogaan muqdisho imika badan intii aan soo arkay madaxweyneyaashu waxay samayn jireen waxay ahayd ama taleefanay kula xiriiraan hadduusan qofka joogin haddii uu joogana way is arkaan wa tahay marka la tashiyada dhinaca xildhibaanada markaan eegno iyagu waa kolley markuu madaxweynuhu soo magacaabo waa kuwii ansixin lahaa shakhsigu madaxweynuhu soo doorto sidaan la soconayno xildhibaanada baarlamaanku way kala qaybsanaayeen oo mooshinkii iminka ra-iisul wasaaraha toddobaadkii hore lagu riday waxaa jiray xildhibaano badan oo iyagu mooshinkaasi kasoo horjeeday marka madaxweynuhu siduu ula samaynaya la tashiyada ma dhinacii iminka ra-iisul wasaarihii la riday diidanaabuu ku qancinaya in shakhsiguu soo wato ay taageeraan
maya inta badan waxa dhacda waxa weeyaan in xildhibaanadu laba siba shaksi shaksina madaxweynuhu waa ula kulmaa shaksiyaadu isleeyahay waayo aragnimadoodii iyo maaragtay waxbay kugu biirin karaan inuu dhegaysto ay muhiim tahay iyo hab beelna waa uu ula kulmi jiray intaan soo aragnay oo beelaha xildhibaanadooda inta u yeero ayuu yidhaahdaa ra-iisul wasaare baan soo xolaya waxaan doonayaa inaa ila qaadaan waxaan doonayaa inaad igu garab gashaan waxaan doonayaa inaad maaragtay igala shaqaysaan marka runtii waa process runtii muhiim ah inta badanna keena in ra-iisul wasaaraha marka lasoo magacaabo ay sahlanaato fududaato in baarlamaanku uu ansixiyo marka hababkaas kala duwan ayay ahayd bacdama hadda xildhibaanadii arrimaha ku qaybsameen waxaan isleeyahay waxay ahayd kalsooni kala noqoshada ra-iisul wasaarihii cabdiweli marka soomaalidan waxa ay ku fiican tahay waxa weeyaan mar haddii si dimuqraadiyada lagu kala baxay oo cod ah in aan dib loo gocanin wixii hore horey loo socdo hadda ishugan iyo ishugii hore aad bay u kala duwan yihiin waa tahay marka marka uu madaxweynuhu la tashanaya xildhibaanada sidoo kale waxaa miiska saaran in xildhibaanadana ay gorgortan ku jiraan oy madaxweynaha sida shaksiga uu wato markaasi ay u ansixiyaan iyaguna inay gorgortan ku jiraan oy doonayaan inay xubnaha golaha wasiirada ka soo mid noqdaan marka siduu madaxweynuhu arrintaasi isugu jaangooyaa inuu iyagiina ka helo kalsooni ah in shaksigu wato ay meel mariyaan dee iyagiina laba boqol iyo shan iyo toddobaatan aanay wada noqonayn golo wasiire dheelitirka noocaasa madaxweynuhu siduu u sameeyaa runtii arrimahaas waa arrimaha soomaaliya runtii siyaasaddeedu inay aad u tahay complex caddaynaysa marka loo eego waddamada kale xisbiyo ayaa lagu kala guulaystaa xisbiga talada haya iyo xisbiga baarlamaanka u badan intaba wax ay awoodaha ku qaybsadaan si maaragtay hadba waddan walba iyo sida ay u kala badan yihiin xildhibaanadu laakiin bacdama annaga soomaalidu laba boqol todobaatan iyo shan dhinacna ay beelo ka matalayaan dhinacna ay si gaara iyaga isu matalayaan mar walba waxaa adkaata la tashiyada noocan oo kalea laakiin inta badan waxaa hadda focuska ama diiradda la saaraa ra-iisul wasaaraha lasoo xulayo arrimaha wasiirada dib baa loo dhigtaa bacdama ra-iisul wasaaraha la keenayo uu yahay ninka ugu muhiimsan ee la rabo in uu golahaas wasiirada isaga soo xulo marka madaxweynuhu inta badan watashiyiis hadda waxay tahay in ay u ansixiyaan ra-iisul wasaaraha uu soo doorto iyo in iyaga haddii ay hayaan talooyin ku aadan ra-iisul wasaaraha ay jecel yihiin in la qaato inuu ka dhegeysto intaas unbay tahay hadda processka waa tahay kadib marka ra-iisul wasaaraha laga gudbo unbay imaanaysaa dhanka wasiirada iyo sidii loo xuli lahaa dhinaca beesha caalamka markaad eegto madaxweynaha iyo dowladda soomaaliyaba indho gaar bay ku hayaan oo waxay doonayaan laba shaksi oo isla shaqeeya marka mar haddii madaxweynaha labadii ra-iisul wasaare ugu horreeya ay isla shaqayn waayeen oo ay meesha ka baxeen shaksiga saddexaaduu keenaya doorka ay beesha caalamku dowladahan weliba daneeya soomaaliya ay ku leeyihiin intay laeg tahay weliba xilligan uu madaxweynuhu soo xulaya ra-iisul wasaare selectionkaas ama xulashadaasi door ma ku leeyihin madaxweynuhu ma kala tashadaa dhowrka xubnood u hayuu uu isleeyahay malaha kuwanba macquula in ay ra-iisul wasaare buuxiyaan beesha caalamka ma ogeysiya ama kala tashadaa
runtii beesha caalamka iyagaaba kale ah oo inta badan ma wada socdaan laakiin waddamo qaasa waa jiraan oo madaxweynaha iyo xiriirkoodii ayayna ku xiran tahay iyo hadba iyaga danahooda markaas ay leeyihin laakiin midda ayaga keliya ay samayn karaan waxay tahay inay yidhahdaan madaxweyne annaga waxaan kugula talinaynaa sidaan sidaan laakiin marnaba ma soo faragishtaan shaksiga la xulayo shaksiga waxaa u madax bannaan oo iskale madaxweynaha baarlamaankuna ay u ansixinayaan laakiin talooyin badan oo ah shaksiga nooca uu noqonayo siday ayaga isleeyihiin labada kun iyo lix iyo tobanka vishinkan madaxweynuhu uu leeyahay siduu ku hirgeli lahaa arrimaha ay kala hadlaan waxay tahay sidii laba kun iyo lix iyo toban doorashooyin u dhici lahaayeen loo ansixin lahaa dastuurka federaalka loo dhaqangelin lahaa arrimahaas ayay iyagu aada u danayaan laakiin shaksi ma soo faragashtaan inta badan waa tahay ugu dambeyntii injineer yariisow madaxweynuhu markuu go-aanka ugu dambeeya gaadho shakhsigii uu soo magacaabi lahaa yo uu gudbinaya xubnaha baarlamaanka gaar ahaan guddoonku la wadaagaya oo qofka uu markaasi soo xushay runtii marka hore waxaa dhici karto in guddoonku ayuu kala tashto bilowga ilaa dhammaadka hadba processka meesha marayana uu la socodsiiyo laakiin go-aanka marka uu qaato madaxweynuhu uu shaksigu isiraha alla ilahi shaksigan waa kula shaqayn kare go-aankana uu qaato uu go-aansadana dekraatada u saxiixayo markaas waa guddoonka baarlamaanku ayuu la wadaagayaa waxau kaloo la wadaagayaa cid alaale cidda uu isleeyahay alla lehe muxuu ahaa siyaasadda dalka muhiim bay u tahay oo ama kii stakeholders wax la yidhaahdo waxaa dhici karto maamuladii inuu yidhahdo aniga qofkaas baan doortay waxaan rabaa inala qaadaa waxaa dhici karta shaksiyaadka xildhibaanada inuu u yeero waxaa dhici karta beesha ama maaragtay power sharingka uu ku fadhinayo qofkaas inuu u yeero xildhibaanadooda uu yidhahdo ani shaksikan baan qaatay waxaan doonayaa inaad ila qaadaan iyo shaksiyaad oo ama xildhibaano ha noqdaano ama soomaaliya muhiim u ah ha noqdaano beesha caalamka naftarkeedii markaas markuu go-aanka qaato waa tahay iyadana waa uu kala tashanayaa oo u sheegayaa in shaksiga uu doortay ugu dambeyntii si kooban waxaan ku siinaya ilaa soddon second yay kula tahay madaxweynuhu uu magacaabi doona adigu markaad saadaalisid goormaana la filayaa in la magacaabo berrio axada isniinta ama salaasada adigu si kooban intaad og tahay waxaan isleeyahay sida ugu dhaqsiyaha badan maalmaha soo socoto madaxweynuhu waa ku dhawaaqayaa markaana waxaan rajaynaynaa in madaxweynuhu uu shaksi khibrad u leh in maaragtay howlaha muhiimka ah ee horyaala kala shaqeyn kara shaksi soo xuli kara shaksiyaad competence u leh inay golaha wasiirada ka mid noqdaan shaksi oo wada shaqeyn dhow madaxweynuhu wada yeelan doonaan shaksi beesha caalamka uu la shaqeyn karaa shaksi qabaa'ilada iyo madax dhaqameedka iyo shaksi xildhibaanada muhiim u ah oo og doorkooda muhiimka ah la shaqeyn kara ayaan isleeyahay hadda inay marxaladan ku habboon tahay in badan baan ku salaamay aad baad u mahadsan tahay cabdiraxmaan adaa muqan intaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaya barnaamijkeenii martida mikrofoonka oo toddobaadkanna uu marti igu ahaa injineer cabdiraxmaan cismaan yariisow afhayeenkii hore madaxtooyada soomaaliya oo ku sugan dalka imaaraadka intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waxaan gebi ahaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo